taariikhdii labaad cutubka sagaalaad boqoraddii sheebaa markay maqashay sulaymaan warkiisii ayay sulaymaan ugu timid yerusalem inay ku imtixaanto su'aalo ad adag oo waxay wadatay dad aad u badan iyo awr badan oo ay ku raran yihiin unsi iyo dahab aad u badan iyo dhagaxyo qaali ah oo markay sulaymaan u timid wixii qalbigeeda ku jiray oo dhan ayay kala hadashay sulaymaanna wuxuu uga jawaabay su'aalaheedii oo dhan oo wax sulaymaan ka qarsoonaa oo uusan u sheegin ma jirin boqoraddii sheebaanna markay aragtay xigmaddii sulaymaan iyo gurigii uu dhisay iyo cuntadii miiskiisa iyo fadhigii addoommadiisa iyo hawshii adeegayaashiisa iyo dharkoodii iyo kuwiisii camniinka siin jiray iyo dharkoodii iyo wixii uu guriga rabbiga ku fuuli jiray naf dambe iyadii kuma harin markaasay boqorkii ku tidhi warkii aan dalkaygii ku maqlay ee ku saabsanaa faliimahaaga iyo xigmaddaada run buu ahaa habadse yeeshee eriyadoodii ma aan rumaysan jeeraan imid oo ay indhahaygu arkeen oo weliba xigmaddaada weynaanteedii barna la iima sheegin haddaba waad ka sii weyn tahay warkii aan maqlay waxaa faraxsan raggaaga oo waxaa faraxsan addoommadaadaan had iyo goorba hortaada taagan oo xigmaddaadana maqla waxaa mahadle rabbiga ilaahaaga ah oo kugu farxay inuu kugu fadhiisiyo carshigiisa inaad boqor ahaatid rabbiga ilaahaaga ah aawadiis ilaahaagu wuu jeclaaday reer binu israa'iil inuu xoogeeyo weligood oo sidaas aawadeed ayuu kaaga dhiga boqor iyaga u taliya inaad samaysid xukun iyo caddaalad markaasay boqorkii siisay boqol iyo labaatan talanti oo dahab ah iyo uunsi faro badan iyo dhagaxyo qaali ah oo boqoraddii sheebaa uunsigii ay boqor sulaymaan siisay oo kale ma jirin oo xuuraam addoommadiisii iyo sulaymaan addoommadiisii oo oofir dahab ka keenay waxay kaloo keeneen geedo almuug ah iyo dhagaxyo qaali ah oo boqorkiina geedihii almuugga ahaa ayuu gurigii rabbiga iyo gurigii boqorkaba uga dhigay jaranjarooyin oo wuxuu kaloo nimankii gabyaaga ahaa uga sameeyey kataarado iyo shareerado oo waxaasoo kalena hore looguma arag dalka yahuudah oo boqor sulaymaanna wuxuu boqoraddii sheebaa siiyey wax alla wixii ay doonaysay oo dhan oo ay weyddiisatay iyo weliba wax ka sii badan wixii ay boqorka u keentay markaasay noqotay oo dalkeedii tagtay iyada iyo addoommadeediiba haddaba dahabkii sannad kasta sulaymaan u imaan jiray miisaankiisu wuxuu ahaa lix boqol iyo lix iyo lixdan talanti oo dahab ah oo intaasu kuma jirin wixii ay keeni jireen gaddisleyda iyo beecmushtareyaashu oo boqorraddii dalka carabta iyo taliyayaashii waddanka oo dhammuna waxay sulaymaan u keeni jireen dahab iyo lacag markaasaa boqor sulaymaan wuxuu sameeyey laba boqol oo gaashaan oo waaweyn oo dahab la tumay ah oo gaashaan weynba waxaa gelay lix boqol oo shaqal oo dahab la tumay ah oo haddana wuxuu kaloo sameeyey saddex boqol oo gaashaan oo yaryar oo dahab la tumay ah oo gaashaan yarba waxaa galay saddex boqol oo shaqal oo dahab ah markaasaa boqorku iyagii dhigay gurigii ku yiilkaynta lubnaan oo weliba boqorku wuxuu kaloo sameeyey carshi weyn oo foolmaroodi ah oo wuxuu ku dahaaray dahab saafi ah carshigu wuxuu lahaa jaranjaro lix tallaabo ah oo waxaa la jiray cagodhig dahab ah oo carshiga ku xidhan oo kursiga meeshii lagu fadhiisto labadeeda dhinacba waxay lahayd meelo xusullada la saarto oo meelaha xusullada la saartana dhinacooda waxaa taagnaa laba libaax oo jaranjaradii lixdeedii tallaabo labadooda dhinac waxaa ka taagnaa laba iyo toban libaax oo boqortooyana saas oo kale laguma samayn oo boqor sulaymaan weelashiisii wax lagu cabi jiray oo dhammu waxay wada ahaayeen dahab gurigii kaynta lubnaan weelashiisii oo dhammuna waxay wada ahaayeen dahab saafi ah wakhtigii sulaymaan lacag waxba qayma ma lahayn maxaa yeelay boqorku wuxuu lahaa dooniyo tarshiish u dhoofa oo waxay raaceen addoommadii xuuraam oo saddexdii sannadoodba mar bay dooniyihii tarshiish imaan jireen oo waxay keeni jireen dahab iyo lacag iyo foolmaroodi iyo daanyeero iyo daa'uusyo sidaasuu boqor sulaymaan xagga maalka iyo xagga xigmadaba ugaga hormaray boqoraddii dunida oo dhan oo boqoradii dunida oo dhammuna waxay doondooneen sulaymaan inay arkaan oo ay maqlaan xigmaddii ilaah qalbigiisa geliyey oo nin waluba wuxuu sannad kasta u keeni jiray hadiyaddiis oo ay ka mid yihiin weelal lacag ah iyo weelal dahab ah iyo dhar iyo hub iyo uunsi iyo fardo iyo baqlo sulaymaanna wuxuu lahaa afar kun oo xero oo fardaha iyo gaarifardoodka lagu xareeyo iyo laba iyo toban kun oo nin oo fardooley ah oo wuxuu fadhiisiyey magaalooyinkii gaarifardoodka oo qaarna boqorka yeruusaalem la joogeen oo wuxuu u wada telin jiray kulli boqoraddii joogay webiga ilaa dalka reer falastiin iyo ilaa soodinta masar oo boqorku wuxuu lacag yeruusaalem kaga dhigay sida dhagaxyo oo kale oo geedo keder ahna wuxuu u soo badiyey oo ka dhigay sida geedaha darayga ah oo dhulka hoose ka baxa oo kale oo sulaymaanna fardo waxaa looga keeni jiray masar iyo dalalka kale oo dhanba haddaba sulaymaan faliimihiisii kale intii hore iyo intii dambeba soo kuma qorna taariikhdii nebi naataan iyo wax sii sheegiddii axiyaah kii reer shiilo iyo waxyaalihii la tusay ido oo wax arka ahaa oo ku saabsanaa yaraamcaam inan nebaad oo sulaymaan afartan sannadood ayuu reer binu israa'iil oo dhan yeruusaalem boqor ugu ahaa sulaymaanna wuu dhintay oo la seexday awooyaashiis oo waxaa lagu aasay magaaladii aabbihiis daa'uud oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii rahaabcaam